deegaanka raaskaamboni waa mid ka mida deegaanada hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose deegaanka waxaa ku yaalla goobo waxbarasho oo kala duwan sida dugsiyada qur-aanka kariimka aqoolkii eebe lagu barto macaahidda diiniga iyo iskuullada waxbarasho ee lagu barto maadiga iyo diiniga iskuullada dugsiyada iyo macaahidda ku yaalla deegaanka raaskaamboni waxay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin agabla-aan iyo weliba sidoo kaleeta dayactir ay u baahan yihiin maamulka iskuulka deegaanka raaskamboni oo ah iskuulka ugu weyn ee deegaankaasi ku yaalla ayaa sheegay inay jiraan caqabado badan oo dhanka waxbarashada oo deegaanka uu wajahayo iyadoona uu sheegay in loo baahan yahay in deegaanka caqabadahaasi kala duwan ay wajahayaan in wax laga qabto haddaba maamulaha iskuulka deegaanka raaskamboni oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiya baahiyaha guud ee ka jira deegaanka isagoona codsi u diray wasaaradda waxbarashada jubbaland oo iyagu ay hoos yimaadaan halkani waa iskuul raaskamboni waxaan ka codsanayaa marka wasaaradda waxbarashada ee iskuulkii ayaan joognaa codsiga inaan uu badan yahay mashaariicdii macalimiintii inaan la horumariyo insha allahu oo macalimiintii loo raadiyay maadaama gaab dheer la galay wasaaradda waxaan ka codsanaya ilaahay mahadulin waxbarashada inay iskuulkii ay horumarkiisii ku dadaasho waxbarashadii waan wadnaa ilaa iyo saddex iyo toban sana xaggaan jooga aniga macalin ahaan ka maamul ahaan buwaagii manhajta la soo kordhiyo intaan haysana ama waa jeexmeen ama waa yar yihiinba gaar ahaan kuwa galaaska shanaad ka bilaaban ilaa sideedaadka marka ilaahay mahad uliya waxaan ka rabnaa inay noo soo kordhiso macaalimiintii seminaara iyo wax loo abaabulo oo la horumaray macalinka tayihiisa naftiisa waxaan ka codsanaya wasaaradda waxbarashada insha allahu macalimiintii inay tayadoodii ay wanaajiso mashaaraadkoodii iyo waxoodii dhan la hagaajiyo haddana xoogaa waxaana yara gaala carqalateyn oo iska yara magaaladii waxbaa ka yara dhacay oo xabadii waxba ay maqleen ardaydi oo kala farxatay oo hadda aruurin ubaan ku jirnaa macalimiinta qaar nafteeda way naga maqan yihiin yar ubaan ku joognaa hadda marka insha allahu sanadkan waa gabagabo maalmo ubaan ka dhibna umalaynayaa marka wasaaradda insha allah waxaan ka codsanaynaa inay na gacan qabato insha allah si kastaba ha ahaatee sida uu maamuluhu sheegay waxbarashadii deegaanka raaskaamboni gaar ahaan goobaha waxbarashada iskuullada macaahidda dugsiyada waxaa saameyn weyn ku reebtay shaqaaqadii iyo weliba dagaalkii dhex maray ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi diyaarada lagu keenay